بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu oo sheegay inaysan ka bixi doonin koonfurta waddanka suuriya kana dhawaajiyey inay ka hortegi doonaan wuxuu ku sheegay amni darro ka soo socota koonfurta dimashiq hanjabaad cusubna hawada u mariyey nidaamka dalkaasi madaxweynaha yukrain oo ku dhawaaqay inuu iscasilayo haddaba maxay tahay sababta maxaa ka jira in yuhuuddu ay qorsheenayaan inay dib ugu laabtaan dagaalka ayna ku jiraan diyaargarow cusub diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda oo dhoolotus ku sameeyey hawada bayruud xilli aaswadareed loo samaynayay saraakiishii ugu sarraysay ururkaasi ee la qaarijiyey maxaan ka naqaannaa taariikhda sheekh faa'iq shaxaada xasan al ansaari oo ahaa maamulihii iyo furahaayihii masjidka barakaysan ee al aqsa qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii lixdan iyo saddexaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo coolamulyoum أحاديها خذها وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب wahagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa isagoo maalinimadii shalay khudbad u jeedinayay saraakiil ka tirsan ciidankiisa waxa uu sheegay inay ku sii sugnaanayaan buurta asheekh ee dhacda waddanka suuriya iyo sidoo kale saddex gobol oo muhiim ah oo ka tirsan dalkaasi dhacana hareeraha magaalada caasimadda ah ee dimashiq netanyahu ayaa yidhi ciidamadayna waxay ku sii sugnaan doonaan buurta sheekh isagoo sheegay inay ilaalinayaan dhulka ay xoogga ku haystaan ayna ka hortegayaan khatar kasta oo ku soo wajahan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi uma oggolaan doono ciidanka suuriya ee cusub inay soo galaan dhulka dhaca koonfurta dimashiq waxaana dalbanaynaa in koonfurta suuriya laga dhigo mandiqad ka caagan hubka sida gobollada qunaydara darcaa iyo asuweyda waxa uu sidoo kale netanyahu sheegay inaysan aqbali doonin in qoomiyadda loo yaqaano duruusta ay la kulmaan dhibaato ayna difaacayaan wuxuu digniin kama dambaysa ah oo u diray nidaamka cusub ee suuriya waxaana xusid mudan in toddobaadkii lasoo dhaafay duqayn ka dhacday gobolladaasi lagu beegsaday ciidanka cusub ee suuriya أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa dhoolotus ka sameeyey hawada bayruud xilli halkaasi ay ka dhicaysay munaasabad ay isugu yimaadeen boqolaal kun oo shiico ah oo aas loogu samaynayay saraakiishii xisbiga shiiciga iiraan ee lagu dilay dagaaladii u dambeeyey haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa madaxweynaha yukrain oo ka dhawaajiyey inuu iscasilaya haddiiba ay nabadda waddankiisa ku jirto in arrinkaas uu sameeyo sida uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee new york post madaxweynaha yukrain faladimir zelenski ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay saacado ka hor waxa uu ku caddeeyey in diyaar uu u yahay in uu ka dega xilka madaxweyne haddiiba xal nabadeed oo deg deg ah ay u keenaysa middaas Ukraine taa oo ku dhacaysa sida uu sheegay haddii lasoo bandhigo damaanadqaad amni oo dhammaystiran waxauu sidoo kale ninkan sheegay in xilka uu ka degaya haddii Ukraine ay ku biirta isbahaysiga NATO middaas oo ah damac ay dowladdan ku tahmaysay sanado badan balse ilaa hadda aanan u hirgelin intii uu socday shirkan jaraa'id waxa uu sidoo kale zelenski soo hadal qaaday doorasho waqti xaadirkan ka dhacda waddankiisa isagoona middaas ku tilmaamay wax aanan suuragal ahayn oo xaqiiqada ka fog sababtuna waa in Ukraine dadkeeda ugu badan ay hadda ka maqan yihiin waddanka gobollo fara badanna hadda ay haystaan ciidanka ruushka taasoo sida uu sheegay shacabka Ukrainiyiinta ku adkeynaysa inay sameeyaan codeyn dhammaystiran oo ay xor u yihiin dhanka kale gunaanadkii ninkan ayaa soo hadal qaaday damaca maraykanka ee macdanta qaaliga ah ee Ukraine waxaana si cad uga dhawaajiyey inay diideen oo aysan saxiixi doonin heshiiska maraykanka ee kheyraadka Ukraine uu ku helayo isagoona sheegay in toban jiil oo dadka Ukraine ah kheyraadkii ay adeegsan lahaayeen uusan hadda bixin doonin qiimo kaste oo loo soo bandhigo waa sida uu hadalka ninkan u dhigay markan iyo qodobka xiga xubinta sida lagu caddeeyey war-saxaafadeed ay baahiyeen ciidanka yuhuudda waxa ay ku sheegeen inay isku diyaarinayaan in dib ay ugu laabtaan dagaalka khaza kadib heshiis xabad joojineed oo la gaaray sagaal iyo tobankii bishii janaay ee sannadka laba kun shan iyo labaatan waxay askarta sahayanada hadalkooda intaasi ku dareen in muddooyinkan oo idil ay wadeen qiimeyn ku saabsan tallaabadan ayna ugu dambayn suuragal u muuqatay inay sameeyaan dhiirasho kale oo ay ku galayaan dagaal hor leh waa sida ay hadalka u dhigeene kadib qiimeyn lagu sameeyey xaaladdan waxaa la go'aamiyey in la kordhiyo diyaargarow howlgal cusub oo lagu qaado aagga ku hareeraysan marinka khaza waxaa sidaas lagu yidhi war-saxaafadeedka ay baahiyeen ciidanka yuhuudda dhanka kale ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu ayaa war uu soo saaray saacado ka hor inta uusan soo bixin war-saxaafadeedka ciidanka waxa uu ku sheegay in diyaar ay u yihiin in dib ay u bilaabaan dagaalka marinka khaza weliba daqiiqad kasta ayuu yidhi isagoona wacad ku maray inay dhammaystiri doonaan yoolkooda dagaalka gunaanadkii xabadjoojinta khaza waxay hadda u muuqataa mid isku rogtay mid jilicsan oo wakhti kasta burbur uu ku iman karo xilli sahaynadu ay hakiyeen siddeenta ilaa lix boqol oo maxaabiis filistiiniyiin ah kuwaas oo uu qorshuhu ahaa in la sii daayo muddo laba maalin ka hor ah iyadoo ay yuhuuddu u sababeeyeen inaysan ku qanacsaneen habka loo sii deynaya maxaabiistooda ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada reer filistiin lubnaan oo mar kale u muuqatay in ay wajihi doonto xaalad la mid ah middii sannadkii hore xilli sahaynadu ay dhankooda wadaan tallaabooyin jebin kara heshiiskii la gaaray sida inta badan saacadihii lasoo dhaafay ay nashrinayeen joornaalada ugu waaweyn bariga dhexe maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa weli waxa uu halkiisa ka sii wadaa daandaansiga uu ka sameynayay gudaha dalka lubnaan isaguna fuliyey duqeymo xooggan oo uu ku beegsaday bartilmaameedyo uu sheegay inay lahaayeen ururka shiiciga ah ee isugu yara xisbullah waxaa intaasi sii dheer in gudaha dalka lubnaan ay saacadihii lasoo dhaafay ka dhacday xaflad iyo aas si wadajir ah loogu sameynayay labadii hogaamiye ee ugu sarraysay ururka isugu yara xisbullah kuwaas oo kale ahaa xasan nasrullah iyo haashim safiyuuddiin haddaba diyaaradaha sahaynada oo jawi hoose ku socda ayay warbaahintu soo tebinaysay in ay dul hahaabayeen wakhtigii ay xafladdu qabsoomaysay dusha sare ee shacabkii isugu soo baxay baraxdaha waaweyn ee dalka lubnaan waxaa middan warbaahinta qaybaheeda kala duwan gaar ahaan jornaalada ka soo baxa bariga dhexe ay ku fasirteen inay tahay daandaansi cad oo uu samaynayo maamulka gumaystaha yuhuudda uuna ka tilaabay inta badan xeendabyadii uu heshiisku dhigayey tan iyo markii ay sahaynada iyo ururkan ku daaban xukuumadda shiicada ah ee tehraan ay qalinka ku wada duugeen heshiiskan waxaa muuqatay in gumaystaha waxa u harsan ay yar tahay uuna buriyey inta badan qodobadii heshiiska isagoona fuliyey tan iyo markaas duqeymo tirabeel ah guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen canaawin kala duwan waadan ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkayn suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lixdan iyo saddexaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahadda سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii saddex iyo lixdanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadeenna maanta waxaan ka ambaqaadi doonnaa halkii aan ku sinnay toddobaadkii hore kanina waa sheekh maxamed macsuum oo ah wiilkii ugu weynaa sheekh axmed asarhandi waxaa beeca la galay oo gacantiisa ku toobad keenay sagaal boqol oo kun oo rag ah waxaana booskiisa beddelay oo dacwada sii waday toddoba kun oo rag ah kuwaasoo dadka dacwada ugu yeeri jiray kanina waa wiilkiisii sayfuddiin asarhandi waxaa gurigiisa ka cuntayn jiray kun iyo afar boqol oo qof kuwaasoo dooran jiray nooca ay rabaan ee cuntada kanina waa sheekh moxamed zubayr asarhandiy marka uu gurigiisa ka soo baxo dadka ganacsatada ah waxay dhulka ugu fidin jireen maryo si aysan lugihiisa dhulka u taaban marka uu rabo in uu booqdo dadka xanuunsan ama uu aado qayb howlihiisa ka mid ah waxaa raaci jiray dadka hodanka ah iyo umurada kolonyadiisana waxay u ekayd kolonyada boqorada oo kale tanina waa tusaale yar oo muujinaya sida makaanada diinta dadka ula weynayd iyo sida loo qiimayn jiray dadka ahlucilmiga ah dadkana ugu hoggaansami jireen suldaanka diinta ayna ugu hamuun qabayn ilaha diinta laga helo kuwanina waxay ahaayeen tusaalayaal aan si degdega uga soo qaadannay taariikhda hindida muslimiinta ah haddaan isku dayno inaan tusaalayaal ka soo qaadanno taariikhda islaamka si guud iyo taariikhda ahludiinka iyo habdhaqankooda kuwaasoo ku kala noolaa shaam masar maqribka fog iyo ciraaq waxaan ka dhigi lahayn kitaabkan mujallad weyn laakiin waxaan ku kaaftoomaynaa inaan halkan ku xusno sheekh khaalid ashahrazuuriy kaas oo dadka ay isku cidhiirin jireen guriga uu ka deggan yahay bakhdad si uu toobada ugu qabto ayna uga faa'iidaystaan shiiqiisii ayaa waxa uu ku sheegay risaalo uu qoray in shiiqan ay wax ka barteen in ka badan boqol ka mida culimmada waaweyn ayna beeca la galeen in ka badan shan boqol oo culimo ah amaa dadka caadiga ah ee beecada la galay gacantiisana ku toobad keenay lama tiri koobi karo waxaa sii socday in dadka ay xoogga saaraan diinta iyo inay u hijroodaan barashada cilmiga sharciga iyo camalka suuban iyagoo u maraya halisaha iyo safarada dhaadheer si ay naftooda u daahiriyaan akhlaaqdoodana u hagaajiyaan iyo si ay ugu diyaargaroobaan aakhiro ilaa laga soo gaaray bilowgii xilligii gumaysigii reer yurub xilligaasoo dhul kasta oo ay muslimiinta joogaan lagu arkayay maraakiis diini ah oo dadka ahlucilmiga ah ay uga imaan jireen meel kasta dadkaasi oo ay xukuumadaha u soo bandhigayeen inay qabtaan xilal sare ayna diidi jireen waxayna dadka soo hiigsan jireen halka laga helayo ruuxda diinta iyagoo ku dadaali jiray inay hagaajiyaan waxa ku jira gudahooda si uusan shayddaanka nasiib ugu yeelan xadaaraddan waxay sii socotay ilaa laga soo gaaray bartamihii qarnigii saddex iyo tobanaad ee hijriga xilligaasoo ingiriisku qabsaday hindiya mana aysan saamayn horumarkooda iyo falsafadda noloshooda bulshadii dhulkaasi ku noolayd waxaana la arkayey in ruuxda diinta oo dadka ku dambaysa mid ka mida taariikhyahanada ayaa nooga sheekaynaya xaruntii diineed ee sheekh qulaam cali addahlawi wuxuuna leeyahay indhahayga waxaan ku arkay xaruntan oo ay joogaan rag ka yimid ruum shaam bakhdad masar iyo dhulka xabashida kuwaasoo beeca la galay shiiqa iyagoona u arkayey in u xeraysiga shiiqan iyo cilmiga in laga qaato inay tahay waddo ay ku gaarayaan wanaaggooda adduunyo iyo midkooda aakhiro amaa wafuuddii ka imaanaysay dhulalka dhow sida hindiya iyo afghanistaan waxaad ma mooddaa sida anyaxii oo kale tiro ahaan dadka xarunta shiiqa degganaana kama aysan yareen shan boqol oo qof dhammaantoodna cunnadooda xarunta ayaa bixin jirtay sheekh ra'uuf axmed almujadidi ayaa isha la raacraacay dadka xaruntan joogay maalin ay bisha jamaadul uula ahayd siddeed iyo labaatankii sannadkii hijri ee kun laba boqol soddon iyo kowdii markaas ayuu ku arkay xarunta dad ka kala yimid samarkhanda bukhaara tashkand xisaar kandahaar kaabul bishaawar kishmiir multaan laahoor amrowha sanbahal ramboor bareeli xaydarbaad iyo meelo kale oo kala duwan waxaana xusid mudan in dadkaasi oo dhan ay xaruntaasi imaan jireen iyagoo lugaynaya maadaama aysan jirin aaladaha maanta lagu socdo ee casriga ah sida diyaaradaha ama gawaarida arrintan waxay si wanaagsan kugu caddaynaysaa marka aad eegto taariikhda muslixii weynaa ee hindiya iyo mujaahidkii caanbaxay assayid imaam axmed bin cirfaan oo shahiiday kun laba boqol afartan iyo lixdii hijri haddii aad akhriso taariikhdiisa iyo socdaalladii uu ku maray hindiya iyo dacwadii uu halkaasi ku faafinayey towxiidkii sunnadii iyo jihaadkii waxaad arkaysaa kumannaan qof oo ka toobadkeenaya dembiyadii shirkigii iyo bidcooyinkii ay ku jireen ilaa meelihii kamriga lagu cabayey ay faaruq noqdaan masaajiddiinna meel laga fadhiisto la waayo waxaana shiiqa dacwadii uu waday isaga iyo dadkii la socday ee boqolaalka ahaa u soo tartami jiray dadka iyagoo isugu imaan jiray guryaha shiiqa iyo asxaabtiisa halkaasoo dadka lagu quudin jiray waxna lagu bari jiray waxayna wax walba u bixin jireen si dadkaasi ay wax u bartaan wayna u tartami jireen waxbixinta deeqsinimada dadka muslimiinta ah ay deeqsi ugu ahaayeen inay diinta darteed wax ugu bixiyaan iyo niyadda saraysa ee ay u hayeen waxaad ku garanaysaa markii sayid imaam axmed bin cirfaan iyo raggii la socday ay xaj ka aadeen sannaddii kun laba boqol soddon iyo lixdii hijri kuwaas oo ka badnaa toddoba boqol oo qof dadka ayaa kolonyada meel kastoo ay tagaan marti qaadayey laga bilaabo raybareeli oo ah meesha uu shiiqa ku dhashay ilaa mandiqadda kalkata oo ahayd meesha ay ka raacayeen doomaha markii ay ku degeen mandiqadda bilaahabaad waxaa marti qaaday sheekh qulaam cali waxayna halkaasii joogeen shan iyo toban maalmood dadka ayaa isaga kala yimid deegaannada u dhowdhow oo dhan dadka oo dhan ayaa waxay wax ka cunayeen guriga sheekh qulaam waxaana intaasi sii dheeraa hadiyooyinkii uu sheekh gulaam u hadiyeynayay shiiqa iyo dadkii la socday taasoo isugu jirtay dhar iyo saadkii ay waddada ku mari lahaayeen markii uu xajka ka soo noqday shiiqa iyo dadkii la socday oo ay ku soo degeen meel u dhow magaalada murshid abaad iyagoo haya dhabbihii ay ku mari lahaayeen kalkata kuna tegi lahaayeen raybareeli sheekh gulaam murtadi ayaa marti qaaday wuxuuna suuqyada uga dhawaaqay in wax kasta oo ay ka qaataan kolonyada shiiqa la socota inuu isaga bixinayo markaas waxaa arrintaa kala hadlay sheekh sayid imaam axmed bin cirfaan kadib waxaa u jawaabay sheekh gulaam murtadi wuxuuna yidhi waxaa sharaf iyo ammaan iigu filan inaan xujayda u adeego dadka waxaad ku arkaysaa qalbi jilcanaan iyo u hoggaansanaanta xaqa iyo sharciga waxaana sheekh imaam axmed bin cirfaan gacantiisa ku toobad keenay oo beecana la galay intii uu halkan safar ku jiray boqolaal kun oo ruux dadka ayaana meel kasta isaga imaan jiray ilaa heer dadkii xanuunsanaa ee ku jiray isbitaalka magaalada banaaras ay shiiqa fariin u soo direen taasoo ay ku leeyihiin annagu waxaan nahay dad xanuunsan oo sariir saaran mana awoodno inaan kuu imaanno ee haddaad awooddo inaad nagu sharafto inaad noo timaaddo oo gacantaada ku toobad keenno way fiicnaan lahayd markaas ayuu shiiqii u tegey toobada u qabtay beecana uu ka soo qaaday shiiqa ayaa intii uu safarka ku jiray wuxuu muddo laba bilooda joogay magaalada kalkata maalin walbana waxaa beeca la geli jiray dad aan ka yareen kun qof kulammada ayaana socon jiray ilaa saqbarka habeenkii mana uusan awoodi karin inuu halhal qof beeca ula galo koox koox ayuu ula geli jiray dadka ayaana allaah u toobadkeenayey iyagoo allaah ka ballanqaadayey inaysan ku noqon dunuubta shiiqa ayaa u qudbeeyey dadka ku nool magaalada kalkata labaatan maalmood waxaana ka soo qaybgalay muxaadarooyinkaasi in ka badan laba kun oo qof oo dadka haldoorka magaalada ah iyo mashaa'iqda culimmada iyo dadka caamada waxaana shiiqa la socday wakhtigaasi sheekh cabdilxayi al burhaanawi oo maalin kasta oo jimce iyo talaado ah salaadaha duhur kadib ilaa casar laga gaaro dadka u muxaadirayn jiray waxaana maalin walba gacantiisa ku soo islaami jiray toban ama shan iyo toban rag oo gaala ah
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii saddex iyo lixdanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballannaa sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
waa hagaag maxaan ka naqaanaa taariikhda sheekh faa'iq shaxaadah xasan al ansari oo ahaa maamulihii iyo furahaayihii masaajidka barakeysan ee al aqsa qisada halyeegan waxaa warbixintaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarith cabduqaadir sheekh faa'iq shaxaad al ansaari wuxuu sanadku markuu ahaa kun sideed boqol sagaashan iyo shantii ku dhashay meel u dhow aagga maqbarada nebi daawuud calayhi salaam oo ku taal jabal sahyuun ee magaalada barakeysan ee alqudus dalka filistiin waxa uu kusoo barbaaray halkaasi ilaa uu kasoo gaaray da-da labaatanka sano kadibna waxa uu la wareegay qoyskiisa oo u guuray meel u dhow baabul xada ee agagaarka mid ka mid a albaabada masjidul aqsa halkaas ayuuna waxa uu ku noolaa sagaal sano isagoona ugu dambeyn u wareegay guri uu ka dhistay xaafadda sheekh jaraax oo ku taal waqooyiga baabul caamuud waxa uu sheekh faa'iq qur-aanka kariimka bartay iyo tajwiidkiisa isagoo jooga masjidka al aqsa kadibna waxa uu waxbarashadiisa culumta islaamiga uu kasii watay dugsi ku yaal meel u dhow baabu saahira dugsigaas oo markii dambe loo bixiyay magaca kuliyadda arawda xilligii gumaysiga ingiriiska waxaa bii xooga ku saarayay waxbarashadiisa waxaa ka mid ahaa culumta diinta sida fiqhiga xadiidka iyo sidoo kale tafsiirka dhanka kale wuxuu bartay oo uu taqaaniyay luuqadda carabiga iyo midda turkiga oo iyada cuhmaaniyiintu ay kusoo rogeen barashadeeda ardayda wax ka baranaysa madaarista islaamiga ee ka furneyd mandiqada shaam sidoo kale sheekh faa'iq waxa uu kaloo bartay cilmiga maamulka shaqooyinka ay howlihii uu soo qabtay marka laga hadlayo wuxuu shaxaado kasoo shaqeeyay maxkamadda sare ee shareecada islaamka ee qudus taasoo jirtay intii aan la gaarin nusqarnigii ugu dambeeyey ee qarniga lasoo dhaafay waxaana uu noqday mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee gacanta ku heysay maamulka bulshada sanadkii kun sagaal boqol koob iyo soddonkii golaha sareha islaamiga waxaa u magacaabay in uu sheekh ka noqdo masjidka al aqsa taasoo ka dhigtay mas-uulkii ugu sarreeyay arrimaha maamulka masjidka kelima ahaan sheekh bixiya duruusta iyo muxaadaraadka hase ahaatee waxaa juhuuddiisa usii dheera in uu gacan ka geystay halganka shacabkaas uu kula jiray gumaystaha iyo isticmaalka ingiriiska wuxuu si adag uga howlanaa ka hortaga gumaystihii ingiriiska iyo qorshayaashii lagu taageerayay dadka yahuudda ee ahaa in si qasab ah sahayanada lagu gacangeliyo dhulka filistiin arrinkaas oo uu ka dagaalameeyey wuxuu ahaa shaqsi firfircoon oo u helana halganka isagoona door weyn ka qaatay abaabulka kacdoonadii xooganaa ee lagu diidanaa gumaysiga kadib markay yuhuudda qabsadeen qeybo ka mid ah dhulka filistiin sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sideedii wuxuu sheekh faa'iq ka mid ah dadkii iska caabinta kaga hortegay qabsashada yuhuudda allah wuxuu qadaray in sheekh faa'iq xasan al ansaari uu geeriyoodo kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii kadib markii uu dhaawac kasoo gaaray mid ka mid ah howlgalladii uu ka qayb qaadanayey sheekh faa'iq inkastoo waa sheekha maamula masjidul aqsa iskana soo dhexlayeen mansabkaasi qoyskiisa wuxuu dhanka kale uu helay fursad aada u weyn oo uu kaga qaybgeli jiray dagaalka ka dhanka ah gumaystihii ingiriiska iyo kooxihii malishaadka ah ee yuhuudda wuxuuna ka guulaystay in siyaabo kala duwan oo muuqda iyo kuwa dahsoonba uu kaga qayb galo howlgallo kala duwan oo fariid ah waana geesinimo iyo qiso dhab ah oo muujinaysa nafurkiisa iyo sidii ay uga go-nayd in wax waliba u horo qadiyadda ah in dhulka iyo cirdigaba laga difaaco kuwa kusoo xadgudbaya ee gaalada ah waxaana arrinkaasu tusaale ugu ahaa dhallinyaradii halganka qaybta ka ahayd ee xilligiisa xilka uu hayay ee xagga masjidka waxa uu ka caawiyey in ingiriiska uusan marnaba ka shakin inuu ahaa halgamaa iyo shakhsiyaad dagaal oo hubaysan mana aysan suuraysan ama ogaan in sheekhan uu mas-uul ka ah masjidul aqsa oo ah qibladii ugu horreysay islaamka iyo masjidka saddexaad ee muslimiinta uu noqon karo shakhsiyad taqaan adeegsiga hubka qoryaha bambooyinka iyo walxaha qarxa wayna xaqirayeen hase ahaatee isagoo xambaarsan naf dulmidiid ah ayuu dhankiisa waxa uu ka faa'iideysanayay fursadaha horyaalay wuxuuna marar badan uu howlgallo fariida ku boqongooyay saliibiyiinta ingiriiska iyo malishaadka yuhuudda xilligaasi la doonaya in lagu deegaamayo dhulalka muslimiinta wuxuu sheekh faa'iq uu dowr muhiima ka qaatay dagaaladii dhacay inta udhexeysay kun sagaal boqol soddon iyo lixdii ilaa kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii ay filistiiniyiintu kula jireen ciidamada ingiriiska ee kooxihii hubaysnaa ee yuhuudda marka laga hadlayo howlgalladii uu qaybta ka ah halyeegan fulintooda iyo qorsheyntoodaba waxaa ka mid ah abaabulka weerar qorsheysan oo bishii abriil sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo lixdii lala beegsaday gaari ay saarnaan ciidamada ingiriiska xilli uu taagnaa banaanka hore ee albaabka asbaad waxaana ciidamadaas ay ku holanayeen is-hortaaga dad muslimiin oo kasoo baxay masjidka hargeysyaalaha oo horkacayay sheekh faa'iq ayaa waxa ay qarxiyeen gaariga taasoo khasaare weyn u geysatay ciidamada ingiriiska sidoo kale wuxuu sheekh faa'iq oo bambagacmeed ku tuuray meel ka dambeysa derbiga masjidul aqsa isagoo beegsaday koox yuhuud ah oo ku sugnayd banaanka hore ee alburaaq qarax ayaa waxauu sababay dhimasho dhaawac fara badan waxaana uu cabsi iyo argax ku beeray yuhuudii hubaysneed ee goobta joogtay howlgalka qarxinta ee tareenka ee bishii mey kun sagaal boqol soddon iyo lixdii waxa uu qayb ka ahaa howlgalladii fariidka ee uu fuliyey sheekh faa'iq koodii mey kun sagaal boqol soddon iyo lixdii waxaa isaga sidoo kale ilaa afar halgamaa oo kale ay si dhumaaleysa ugu dhaqaaqeen xagga saldhigga tareenka ee qudus qorshahooda wuxuu ahaa in ay qarxiyaan tareen ay la socdeen boqolaal askari oo ingiriis ah kuna sii jeeday magaalada talaabiib sheekh faa'iq iyo raggii la socday ayaa allah fadligii waxa ay ku guuleysteen inay qarxiyaan tareenkaas laba daqiiqoon kadib markii uu kasoo dhaqaaqay goobta laga soo raaco waa kadib markii maadee loo yaqaan daynamit ee walxaha qarxa ay ku xireen jidka tareenka ee meel u dhow wadada udhexeysa beytusafafa iyo magaalada qudus tareenkii ayaa waxaa ku dhaca burbur xoogan iyadoona uu basbele qayb ka mid ah tareenka halka konton yuhuud ahna ay dhimasho dhaawac ku noqdeen howlgalkaasi bishii agoosto isla sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo lixdii waxaa hogaanka gacanta madow ama aliyadu sawdaa oo ah ururkii uu ku xirnaa sheekh faa'iq uu ku amray halyeegan in bamgacmeed uu ku weeraro gaari taangi ah oo ay wateen ciidamada ingiriiska kaasoo taagnaa albaabka al khaliil oo u dhow deegaanka alqashlaaq waxaana xirfadiisa dhanka howlgalladan ay gaartay in bambada uu wadnaha u dhigo taangiga cadowga dad goobjoogayaal u aha dhacdanaya waxa ay sheegeen in ingiriiska markii ay arkeen faa'iq aysan marnaba ka shakin in isagaba uu ahaa fuliyaha howlgalkan wuxuuna isku muujiyey qof shoogsan oo ka anfiriiray wixii dhacay waxaanuu durbadiiba isku tuura dhulka isagoo iska dhigaya inuu la suuxay oo uu la miyir daboolmay cabsi awgeed sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii waxauu sheekh faa'iq oo aan marnaba gudashada waajibaadkiisa masjidka marnaba aysan ka mashquulin dhaqdhaqaaqyadiisii kale oo qaybta kaga ahaa halganka oo sanadkaasi inta badan habeenadiisa ku qaadan jiray gudaha masjidka iyadoo ay albaabadu xirnaayeen bambaanooyinkii yuhuuddan ay ku dhacayeen hareerihiisa iyo halkii uu joogay mid ka mid a maalmahaasi waxaa isagoo hogaaminayay wafdi dadka deegaanka u tegay guuto qayb ka ahayd ciidamada urdun oo deganeed buurta almukbir isagoo ka dalbanaya inay isku dayaan inay xooggooda ku difaacaan masjidka al aqsa waxaabaa laga soo wariyey waxaa ka mid ah inuu ku yidhi ciidamadaasi haddii aydan dooneyn ilaalinta masjidka ogaada jamaahiirtan bulsho ee garabkeyga taagan ayaa u diyaarsan in ay difaacaan oo ay ku ilaaliyaan nafsadooda masjidka keliyana waxaan idinkaga baahanaynaa inaadna siisaan hubka aad gacanta ku haysaan ayuu ku yidhi dhammaadka bishii abriil waxaa kooxihii yuhuudda xilligaas ay soo weerareen aagga loo yaqaan baabul caamuud hase ahaatee waxaa si adag isaga difaacay rag uu ka mid ahaa sheekh faa'iq waxaana dagaalka markii laba saac oo xidhiir ah socday uu kusoo afjarmay guusha muslimiinta waxaana halkaasi sheekha kasoo gaaray dhaawac ka dhashay bambo qeybaha sare ee jirkiisa haleeshay kadib dhaawaciisa waxaa loo qaaday xarun caafimaad gaar ahaan isbitaalka almudilac ee ku yaal deegaanka adduur halkaasoo lagu sameeyey howlgal qaliin ah oo laga soo saareeyey sunta rasaasta hase ahaatee waxaa in muddo ah oo uu la xanuunsanayay dhaawacaas kadib uu u geeriyooday sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii allaha u naxariiste waxaa lagu aasay xabaalaha baabur raxma ee magaalada sharafta badan ee qudus كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى